iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddoba iyo tobanaad ee luukos wuxoogaa hadalkii ciise ah wuxuu xertiisii ku yidhi ma suurtoodo inaan xumaantu iman laakiin waa u hog kan ay xumaantu ka timaado in qof yaryarkan midkood xumeeyo waxaa uga roon in dhagax shiid luqunta looga lalmiyo oo badda lagu tuuro iska dhowra walaalkaa hadduu dembaabo canaano hadduuna toobad keeno cafi hadduu toobadda goor maalintii kugu dembaabo oo toddoba goor kuu soo jeesto isagoo leh waa toobad keenay waa inaad cafido markaasay rasuulladii waxay rabbiga ku yidhaahdeen rumaysad noo kordhi rabbiguna wuxuu ku yidhi haddaad leedihiin rumaysad inin qardal la eg waxaad ku odhan lahaydeen geedkan sukomin rukh oo badda ku beeran wuuna idin addeeci lahaa laakiin kiineebaa leh addoon dhulka jaraya ama adhi jiraya oo ku odhan doona goortuu beerta ka yimaado dhaqso u kaalay oo cunto u fadhiiso laakiin miyaannu ku odhan doonin diyaari waxaan ku casheeyo oo gunto oo ii adeeg intaan wax cunayo oo cabayo kolkaa dabadeed ayaad wax cuni oo cabi miyuu addoonkii u mahadnaqayaa waayo wuxuu sameeyey wixii la amray sidaas oo kale idinkuna goortaad samaysaan wixii laydinku amray oo dhan waxaad tidhaahdaan addoommo aan waxtar lahayn baannu nahay wixii aannu lahayn inaannu samayno ayaannu samaynay ciise wuxuu bogsiiyey toban nin oo baras qaba waxaa dhacay intay yeruusaalem ku sii socdeen inuu samaariya iyo galiili dhex marayey oo goortuu tuulo galay waxaa la kulmay toban nin oo baras leh oo meel fog ka istaagay markaasay codka kor u qaadeen iyagoo leh ciisow macallimow noo naxariiso goortuu arkay wuxuu ku yidhi taga oo istusa wadaaddada oo waxaa dhacay intay sii socdeen inay daahirsameen midkood goortuu arkay inuu bogsaday ayuu soo jeestay oo cod weyn ilaah ku ammaanay oo wejigiisa ayuu cagihiisa agdhigay oo u mahadnaqay wuxuuna ahaa reer samaariya ciisena waa u jawaabay oo ku yidhi tobankii miyaanay daahirsamin laakiin meeye sagaalkii miyaan la arag kuwa u soo noqday inay ilaah ammaanaan shisheeyahan maahee markaasuu ku yidhi kac oo soco rumaysadkaaga ayaa ku bogsiiyey imaatinka boqortooyada farrisiintii goortay weyddiiyeen oo ku yidhaahdeen goormay boqortooyadii ilaah imaanaysaa wuxuu ugu jawaabay boqortooyadii ilaah dhowridku imaan mayso lamana odhan doono waa tan ama waa taas waayo bal eega boqortooyadii ilaah waa idinku dhex jirtaa markaasuu xertii ku yidhi maalmuhu waa iman doonaan goortaad doonni doontaan inaad aragtaan maalmaha wiilka aadanaha middood mana arki doontaan waxaana laydinku odhan doonaa waa taas waa tan ha bixina hana raacina waayo sida hillaacu markuu dhinaca hoose oo cidhka ka hillaaco oo ilaa dhinaca kale oo hoose oo cidhka u ifiyo sidaas oo kale ayuu wiilka aadanahuna ahaan doonaa maalintiisa laakiin kolka hore waxay waajib ugu tahay inuu wax badan ku xanuunsado oo uu qarniganu diido isaga oo sidii wakhtigii nuux ahaa sidaas oo kale ayay noqon doontaa maalmaha wiilka aadanaha wax bay cuni jireen oo cabi jireen wayna guursan jireen oo guur baa la siin jiray ilaa maalintii nuux uu doonnida galay oo daadkii yimid oo wada baabbi'iyey sidaas oo kale ayay weliba ahayd maalmihii luut wax bay cuni jireen oo cabi jireen wax bayna iibsan jireen oo iibin jireen oo beeran jireen oo dhisan jireen laakiin maalintii luud ka baxay sodom ayay dab iyo baaruud cerka kaga soo daateen oo wada baabbi'iyeen si la mid ah ayay noqon doontaa maalinta wiilka aadanuhu soo muuqdo maalintaas kii guriga fuushanu oo alaabtiisu guriga ku jirto yaannu u soo degin inuu soo qaato kii beerta joogaana sidaas oo kale yaannu dib u noqon naagtii luud xusuusta kan doona inuu naftiisa badbaadiyo waa lumin doonaa laakiin kan lumiya ayaa badbaadin doona waxaan idinku leeyahay habeenkaas laba nin ayaa sariir wada joogi doona mid waa la qaadi doonaa kan kalena waa laga tegi doonaa waxaana jiri doona laba naagood oo wax isla shiidi doona mid waa la qaadi doonaa tan kalena waa laga tegi doonaa waxaana beerta ku jiri doona laba nin mid waa la qaadi doonaa kan kalena waa laga tegi doonaa markaasay u jawaabeen oo ku yidhaahdeen xaggee sayidow wuxuuna ku yidhi meeshii bakhtigu yaal halkaas ayaa gorgorraduna isugu ururi doonaan